runtii waxaan doonaynaa inaan waadixiyo shakiga laga muujiyey social media iyadoo lasoo xiganayo hadalkii wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee imaaraadka ee odhanayay maxaynu jiray tafaahum ambaynu jiray ka qaybgal heshiisyada midale uu ka qayb gashay soomaaliya amba madaxweynihii hore soomaaliya uu ka qayb galay annaku intaanu ognahay cid kale oo ku jirta heshiisyada oo aan ahayn labadeena daraf ma aana jirin meel kaloo saxeex saddexaad uu runtii uu ku qoraa oo la saxeexayay runtii ma aanay jirin arrin buu ahaa labadeena inoo dhexeeya heshiiskaan galayna waxa weeye waa mid labadeenaba inoo danaynaya waa heshiis daneed weeye marka in sidaa lagu kalsoonaadoo loo ogaado ayaan runtii aan doonaya